magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ku nool haween badan kuwaasoo leh xirfado iyo halabuuro kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan haddii ay helaan cid caawisa ama farsamadooda lagu dhiirageliyo guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo faadume maxamed cabdi oo ka hadashay sida haweenka soomaaliyeed ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka ayaa ku baaqday in haweenka bartay farsamada gacanta iyo kuwa halabu kale la dhiirageliyo si ay wax soo saar muuqdo u sameeyaan guddoomiyaha ayaa baaqani ay doonayso in lagu caawiyo haweenka hal abuurka leh ka jeedisay mada lagu dhiiragelinayay qaar ka mid a haweenka barakacayaasha kuwaas uu sameeyey agabyo farshaxan ah oo ay gacanta ku sameeyeen waan ku faraxsanahay in haweenka laga taagugeliyo maadaama aan ayna guddoomiya haweenka dowlada kismaayo gabdhahana ay tiimka aan madaxda u ahay in barnaamijkan gacanta loo geeyo waan ku faraxsanay laakiin waxaan dhihi lahaa kuma filna anoo kuma faa'iidaysana jis tiimkeeda joogaalka kuma filna waxaan kaloo rabaa haweenku waa dadka ugu nugul ee ay dhibaatada fatahaadaha iyo abaaruhu saameeya ragguna waa rag dadka ka shaqeeya inay fatahaado ku dhacaan dalka oo la xaalufiyo maadaama ay dhibaatadaasi nagu heerantay haddaan haweennahay barnaamijkana uu yahay kii ugu horreeyey ee laga bilaabo halka waxaan dhihi karnaa wuu yar yahay wuu yar yahay kuma filla laakiin waa bilow fiican baan dhihi karnaa waxaan rabnaa in lagu daro barnaamijkan maadaama raggu ay yihiin dhibwadayaasha deegaanka oo ay dhirta gooyaan inay mooyaha qoraan galeyda ugu tago in ay yaambada beerta lagu falayo sameeyaan inay garweynka sameeyaan inay bahalka lagu lawaxo sabaayadda ay sameeyaan intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalahaas lagu badbaadin karo deegaanka iyaga shaqaabu noqonayso annagu ma nihin dadka ka shaqeeya deegaanka xaalifintiisa laakiin waxaan nahay dadka badbaadiya gabdhuhu waa kuwa qudaarta beera waa kuwa alaabtan sameeya waa kuwa dhulkan laxay jeclo maadaama ay saa tahay waxaan raajayaysa barnaamijka wuu yaryahay in gabdhaha deegaanka tuulooyinka lixdan iyo shan tuulo inta hadda xataa kismaayo ku xeeraysan afartan iyo afartan iyo shan tuulo ayaa qara in la geeyo barnaamijka si gabdhaha deegaankaas ay uga uga badbaadaan haweenka bartay farsamooyinka kala duwan iyo kuwa hal abuurka leh ayaa u baahan in la gacan qabto ama lagu dhiirageliyo farsamadooda iyo hal abuurkooda si ay wax soo saar u sameeyaan